madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa la filayaa inuu si rasmi ah xilka ula wareego maalinta beri ee isniinta ah howlaha ugu horeeya ee laga doonayo madaxweynaha waxaa ka mid a soo magacaabista ra-iisul wasaare ay waddanka wada hogaamiyaan warbixintan waxaa soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa lagu wadaa in muddo soddon casho gudahooda uu ku soo magacaabo ra-iisul wasaare waxaana magaalada muqdisho ka soconaya kulamo uu madaxweynuhu la yeelanayo siyaasiyiin dhinacyo kala duwan leh oo danaynaya inay tala badan ku lahaadaan ra-iisul wasaaraha uu madaxweynuhu soo xuli doono iyadoo falanqeeyayaasha arrimaha siyaasadda qaarkoodna ay qabaan inay habboon tahay in madaxweynuhu ay isagu ku koobnaato go-aanka gaarista qofka uu u dooranayo wasiirka koowaad rofeor sokor jaamac geere waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha uu magacaabay waa mas-uuliyadda koowaad uguna weyn madaxweyne markii la doorto magacaabo ra-iisul wasaare cidoo taasi ay jirto marka xusub duubka badanoo loogu jiro in ra-iisul wasaare madaxweynaha lagu qanciyo inuu magacaabo waxaa ii muuqata madaxweynuhu inuu isagu doorto ee aan loo doorin oo aan loo eegin abaalkii laysku lahaa iyo iyo dhacdooyinkii soo dhacay doorashada iyo xulafaysigii waana inuu noqdaa shaksi aqoon khibrad iyo wada shaqayn buuxda madaxweynuhu kalsooni ku qabo ee ayaa noqon mid lagu qanciyo koox iyo qabiil iyo jufo ra-iisul wasaarahaasina uu noqdo mid ugu yaraan waddanka afarta sano ku talagalku yahay inay wada dhammaystaan shaqadu ayan kala go-in ee ayaa dhicin ra-iisul wasaare intaa hadda la doorto sanadka bacdi la yiraahda ma moodayn khilaaf abuurmo dowladdu dibudhac ay ku dhacdo duruufihii soo maray ma saamaxayso soomaaliya axmed jaamac oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada muqdisho ayaa ku talinaya inta aanu madaxweynuhu magacaabin ra-iisul wasaare in marka hore xal laga gaaro qodobada dastuurka ku jira ee keeni kara in labada mas-uul ay isqabtaan waxaa la rabaa ra-iisul wasaare madaxweynaha inuu horta ka fiirsado qodobada ka hor imaanaya dalka waa la yaqaana wixii hadda ka hor laysku qaban jiray xasan sheekh madaxweynuhu soo noqday ra-iisul wasaarayaal badan isqabteen waxa saldhigga u ahayna waxay ahayd ninkaani qodob uu hay qodob u tirsanaya matal qodobka boqolaad ee dastuurka wuxuu sheegaya ra-iisul wasaaruhu inuu golihiisa wasiirada diyaariyo ouna geeyo maxaan ku dhahdaa baarlamaanka geeyo qodob boqol iyo tobanna wuxuu sheegaya in madaxweynaha loo keeno madaxweynuhu kala xulo markaas laga wada tashado wuxuu ku dari ku dar barnaamijka marka waxaa laga rabaa hadda waxa waaye inay isla meel dhigaan intaan la magacaabin oo aad looga fiirsado ninkii ra-iisul wasaare noqon lahaa in qodobada khilaafka keeni kara ee hadheer laysla meel dhigo in qaabkii ama dastuurka loo sixi lahay ama maxaanku irahda garsoorka oo la rabo barnaamijyada inay saxaan looga dayan lahaa barnaamijkaas ra-iisul wasaaraha waxaa laga rabaa ra-iisul wasaare degan oo dalka u dhashay oo ka naxaya oo aqoon-yahana oo dadka nabadayn kara maxamuud geedi oo ka tirsanaa baarlamankii sideedaad ayaa tilmaamay in ra-iisul wasaaraha loo baahan yahay uu noqdo mid wax ka qaban kara amniga iyo adeega bulshada madaxweynaha tobanaad ee dalka sida uu farayo dastuurka kumeelgaarka ah waxaa looga baahay soddon beri guduhur in uu ku soo magacaabo ra-iisul wasaare wax ka qaban karaya xaalada soomaaliya ka taagan marka xaaladda soomaaliya ka taagan wax kastaba waxaan afka ingiriiska lagu yidhaha iminid amba wax wada taagan oo wada dhibaato ah sida matala amniga arrimaha dibadda ilaahay mahadiisa adeega bulshada marka ra-iisul wasaaraha lasoo magacaabayo ama u magacaabaya madaxweynaha tobanaad waa inuu ahaadaa ra-iisul wasaare aan siyaasadda ku cusbayn wax badan ku eg soomaaliya sida xirkuu isugu xiran yihiin u kala cakiran yihiin waa in uu ahaadaa ra-iisul wasaare aqoon badan karti badan waaye araga siyaasiyiinta qaarkood ayaa aaminsan in ra-iisul wasaaraha la filayo inuu madaxweynuhu soo magacaabo uu ahaado mid aan golihiisa xukuumadda ka soo dhex xulanaynin baarlamanka si uu isla xisaabtanku u jiro runtii waxaa loo baahan yahay ra-iisul wasaare inuu soo xulo qodobka koowaad aqoon ule shaqada uu qabanayo oo khibrad u leh ee khibrad shaqo ra-iisul wasaare leh inuu tala soo xulo arrimaha siyaasadda khibrad u leh qodobka labaad wasaare karti leh aqoon leh isku wad leh inuu noqdona runtii waa muhiim oo meesha kama marna ee qodobka labaad oo weydiiso ah ra-iisul wasaaraha isagan maxaa yaallo ra-isul wasaaraha isagana sidoo kale waxaa hor yaallo inuu soo xulo xukuumad tayaleh inuu soo xulo inuu soo xulo golo wasiire oo tayaleh oo maxay ahayde waxa khibrad ula shaqday qabanayaan iyagana ee intaa waxaa weeliyo golaha wasiirada uu soo xulaya inaysan noqonin kuwo uu ka keeno baarlamaanka ee sidii hore u dhici jirtayba islamarkaasna isku milmaan baarlamaankii iyo wasiiradii oo la xisaabtanka uu meesha ka baxo xasan kaafi qoyste v o a muqdisho